magaalada gurceel waxaa si rasmi ah looga furay qoonusadaarsi muhiim ahaa oo looga hadlayay tibinta xuquuqda aadanaha xalinta khilaafaadka iyo dhismaha nabadda furitaanka tobabarkan waxaa ka qayb galay xogayaha maamulka dowladda hoose ee degmada gurceel bashiir maxamed salaad senka iyo agaasimaha tobabarada ee wasaaradda warfaafinta galmudugga xasan cabdiraxmaan sidoo kale waxaa tobabarkan fulinayay ururka suxufiyiinta galmudug ee galja warar xogayaha ururka suxufiyiinta galmudug ee galja maxamuud cismaan cabdulle beere ayaa tobabarkan ka hadlay faahfaahinna ka bixiyey
in muddo laba maalin ah tobabar yar oo aqoon isweydaarsiga ku qaadano aqoon isweydaarsigaas runtii wuxuu ku saabsan yahay xuquuqda aadanaha khilaafaadka iyo nabadiska maadaama laga hadlaayo xaquuqda aadanaha iyo khilaafaadka iyo nabadiska laga hadlaayo waa barnaamij aad iyo aad weyn waa mawduuc aad iyo aad weyn oo runtii aan muddo ka fikiraynin ujeeddaduna ay tahay in saxafiyiinta ay wax la iska weydiiyo oo aaraar la isu keeno iyadoo markaasi laga hadlaayo xaquuqda aadanaha goobaha ay colaaduhu ka dhacaan ka dhalata ama ka ratibanta sideebay weriyaasha usoo riboodgareeyaan khilaafaadka jira siday usoo riboodgareeyaan nabad iska siday usoo riboodgareeyaan waxyaabahaasoo dhan marka waa waxyaaba muhiim u ah saxaafadda in wax badan laga fahmo maadaama marka mawduucu taa ku saabsan yahay waxaan rabnaa inaan muddada labada maalina aan halkaan wada joogno inaan ka faa'iidaysano macallimiinta iyo cashirada ay bixinaya inaan ka faa'iidaysano ujeeddaduna ay tahay in wixii halkan laga bartay la dabaqo xogayaha degmada gurceel bashiir maxamed salaad ayaa kula dardaarmay wariyaasha tobabarkan ka faa'iidaysanaya isagoona sheegay in ay baahi weyn u qabaan wariyaashu xilligan in ay faham buuxa ka haystaan habka tibinta wararka la xiriira xuquuqda insaanka maanta inaan iskugu nimaano furitaanka tababarkan looga hadlaayo xuquuqda aadanaha khilaafaadka iyo dhismaha nabadda oo runtii aan isleenahay maanta ka bulsho ahaan ama ka warbaahin ahaan dadkeena waxa ay u qabaan baahi xoog leh inay fahmaan ama qofka wariyaha inuu fahmo habka tilinta xuquuqda aadanaha xalinta khilaafaadka iyo dhismaha nabadda oo runtii aan isleenahay waa baahida koowaad dadka halkaan fadhiyaahay inay bartaan ama ayaga cilmiga ku jiraahi sida marka laga hadlaayo qof dee dhibaato ay ku dhacday sida xuquuqdiisa loo ilaaliyo gaarka ah maadaama qofkaas dee la rabo inuu warbixin bulshadii la gaarsiiyo habka loo tabinaayo iyo habka loo xalinaayo khilaafaadku marka ay dhacaan iyo habka dhismaha nabadda looga qayb qaadanayo maadaama dalkeenu dee konfarti dagaallo xoogan ay ka dhaceen hore uga soo dhaceen maantana aan ku jirno soo kabasho qofka wariyaha maxaa laga rabaa doorkee ayuu ciyaara kaalinta ayuu leeyahay
tobabarkan oo ay ka qaybgalayaan wariyaasha ka howlgala degmada gurceel iyo dadka isticmaala baraha bulshada ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda oo gurceel kaga sii socdo gurwaad shan iyo labaatanka suxufi ee tobabarku u furmay